doorashada marka ka dhacaysa waxa berisadanku dee waa ciisi isagaa soo baxaya cid barbar taageerina ma jirto ciisina waa nin askari u ahaa jeeshka masarka u ahaa weliba wuxuu haystay isuu qolada mukhaabaraat alcaskariya marka ninkaas jance buu maanta haystaa waktigan aad carabta arkayso halkay marayaan oo ah iyaga oo kala qaybsan iyaga oo aan dantoodii inta badan aanay ka shaqaynaynin waad arkaysaa yeman waxa ka haysta iiraan iyo sacuudi ba isku haysta iyo imaaraadka libiya halkay marayso syria waata socotay ciraaq waa adagtaydan inay mar kale usoo noqoto maxaa maxaa hadhayba masar maalin walba waxaa xagga saxraaga laga garaacayaa marka waxaan isleeyahay election-kan imika socdaa waa wuxuunbuu xoogeynayaa afartan dowladood ee carabta ah oo ay ka mid tahay sacuudiga iyo muxuu ahaa imaaraadka iyo baxrain iyo masar oo kasoo horjeeda qatar iyo eraanka waxaa la leeyahay doorashadan dalka masar ka dhacaysa hal murashax oo keliya ayaa la baratamaya ciisi oo kuwii kale oo dhan laga yaabo inay maaragtay cood fiican heli lahaayeen oo meesha ka saaray husla halkii waa masar liman qalab weya masar had iyo goor qofkii adkaada yaa xukuma min maalintii fircawna ilaa maanta xagga markaeto carabnimadii horta way way aad bay u ciiftay oo carab maanta macnalihii oo meel istaagaysa ma jirto waxna waxa loo ciyaaraya waa geem israa'iil iyo iyo maraykankiina oo wadataan wa wa waa gartay markaad u fiirsanto waa gartay marka faraqa udhexeeya ciisi oo oo hadda xukunka mar kale kusoo noqonaya la filayo saad sheegtay iyo mubaaragii meesha laga eriyey iyo mursigay bal haddaad isbarbardhig ku samayso madaxda maxay kukala duwanaayeen madaxdaas waxay ku kala duwanaayeen dee horta mursi isaga meesha ka saar wuxuu ahaa nin ikhwaan muslimiin aan waktigoodii joogin bay tukadeen waa nin waktigii aysan la eedaamin salaadii galay marka mursi caynkaas waa mubaarak wuxuu ahaa dhaxalkii saadaad oo ahaa nin aada u cilmina leh muxuu ahaa experience le leh cabdinaasir had iyo geer daba socon jiray una muuqay intii mar uu doonayay inuu masar geesta kale u rogo steerinkii uu xagkii u waday naasir ulahaa arbidexdeena mariya buu isaguna de armidigteena mariya dan baana keentay leanna markii saadaad la joogtay vice prime minister buu ahaa marka ninkanu waxaan isleeyahay raggaa shaqo kuma leh duruuftaa wadda nin masar maanta madaxweyne u noqon karayo waktigan aynu imika joognayo carabi halkay marayso horta masar markay xoog tahayna carabi waa xoog markay masar daciif tahayna carabi waa daciif waata aada maanta arkayso ma qatar baa la isugu tegaya afar dowladood oo masar iyo sacuudi ku jiraan labada dowladood ee had iyo jeerna carab hogaamiyaa ama xumaan ha ahaato ama samaan ha ahaatee waa waxa weeyaan sacuudiga oo lacagtii haysta iyo dee iyo masaajidkii maka iyo madiina iyo masar oo ugu meel istaraatiijiyada ku joogta leh jeish weyn oo u dagaalami karaya oo haddii lasoo hujuumadeema wax ka qaban karaya marka labadaa quwadood haddii aanay hadday ishayaan oo ay sax yihiin oo ay run wax ku wada wadayaan carabi meel waa gaari kartaa laakiinse imika meel alla meeshii israa'iil tiraahdo ay ka baqato in halkaa wax ka iman karaan boqol sano dabadeed waa la duminaya islaamkii baa ka daran islaam baan jirin maanta waxaad arkaysaa turkiya iyo iiraan oo carabtii kasoo horjeeda oo halkii ay carabtu ka dhigan lahaayeen iyaga xoog ay ka dhigan lahaayeen iyo cid wax la qabata iyagii baa iska soo horjeeda imika wa wa gartay waataan arkaysa imika afartan wa waa gartay imika xataa ha waad arkaysa waxa socda meesha laakiin hadda waxaa laleeyahay cabsi waxaa jirta ah marka uu soo noqdo ciisi in laga yaabo in haddana marka afartan sano u dhammaato sidii madaxdii dictatorada ahaa ee afrika oo kale ama kaligitaliyaasha ahaa uu u yidhaahdo dastuurka waxaa laga bedelo oo afar sano dabadeed haddana halaga dhigo wax waliba waa dhici kartaa ade wax waliba waa ka dhici kartaa masar masar kii mahaya wax waliba waa ka dhici karaa maanta c c inuu yihahdo boqol sano isiiya wuu siin karaa life president wa waa dhici karta waxaas oo dhami xataa africa nafteeda africa in markii hore masar ay qabqable ka ahayd oo ay iyadina waxba kuma haysato waatan iyadii marka iyadii ethoobiya iska soo horjeedaan xagga niilka marka waxa weeyaan meel iskuol masar meel kasta oo afrika ah lug bay ku lahayd xorriyadeedii xorriyaddii afrikaanka ayaam cabdinaasir maanta mawji xayaatay maraya arkaysa marka siisi hadduu yidhaahdo waxaan doonayaa in life lay siiya waa dhici kartaa leanno shacabkii masaar gaajaa haysata waxay la-yihiin faqiifkii ceeshkii baa laysugu yimi